maygu u furan yahay yeye ma wen yewe waa nin asalaamu calaykum Soomaaliya.
maqashaa si fiican baa si lagu fiican
horta waan waan idin salaamayaa magaceyga waa afweyne anigu su-aashaan qabo waxay tahay hadda hadalkaada waxaan ka maqlayay waagii dowladda hore etoobiya ay dhacaysay janusna ma seegin laakiin annagu dad badan waxay aaminsan yihiin in meeshaa jans ku dhumid okay waxaan aaminsannay tigrey waa five million markii loo fiiriyo oromo iyo amxaaro dimaandka ay dhulkan ka qabto waxaa oga sii dhimaan badan ama oromo ama amxaaro tigree dad isu dhowba ma nihin tigree haddii wax lala qabsan waaye ninkaad jiiraan ka tihiin ee kontonka milyan ah ee kuwaa waxa ay qabaan toban miji toban jibaar kasii qabo see wax loola qeybsan karaa oo kii yaraa ee aada hataa iska dulqaadi kartana aan waxba loola qeybsanaynin midda kale anigu oo nelef waxaan u aqaanay inay u taagan tahay independent iyo inay dadkeeda istaajiso laakiin hadda waxaa noo soo baxday inay o n l f la shirkowday amxaara iyo oromo oo toban jibaar kasii dhib badan tigreeda maxaa cadaynaya wax agreement ee la kala qorte ee a b c d ma jirtaa mise sida tii hore colloptionkii oo kale unbaa berrina la iska qabsanayo oo laleeyahay sidan ma moodeyn istraatiijiga muxuu yahay
waad mahadsan tahay horta Su-aasha- waxa weeyaan maxamedow maxamed rashiidow su-aasha waad ka jawaabtay ee afartan daqiiqooyna la jooga ninkan odayga ah ma ku noqonaysaa ma sii wadanaysaa mise waa wax yar un baan wax yar un baan kaga taabanaya horta arrintan een, een, waxaan saaxiibkay xusuusinayaa waxaan kamid ahaa een, mas-uuliyiintii addis ababa ku saxiixday charterkii een, la kala saxiixday nintygii iyo eighty ninekii e b r d f iyo ururada kale ee meesha ku bahoobay charterka qolyihii kala saxiixday baan kamid ahaa een, dastuurka charterka ehe yarka ehe la kala saxiixay waxay ahayd laba sano gudahood qowmiyaddii ku qanci weyda in aynan etoobiya ka mid ahayn waxay xaq u leedahay in absi laga qaado arrintaa waxaa ka faa'iidaystay oo awood iyo cudud milatarina dhulkoodii haystay kuna go-ay ereteriya qoladaasaa ka faa'iidaysatay wixii kale ee soo hadhay ee etoobiya ah e b r d f ayaa samaysatay haddaad xusuusato oo taariikhda aad joogtay iyagu waa khalad haddii aabeen un laguu sheegay oo information lagu sheegay that time i was in addis ababa soddon iyo laba kun oo mechanized ah oo ciidamo ah oo oromadu ay leedahay baa madaahara lagu ururiyey oo inta khayaano loo degay madaxweynihii hore ee maraykanka jimmy carter uu dhexdhexaadye ka ahaaba hubka lagaga dhigay Een, annagu markaa ciidan intaa dhanba ma annaan haysanin Een, e b r d f waxay ahayd qolada amxaarada ah ee m d a d m oo ahaa ciidamo un lasoo ururiyey iyo o b d o iyaguna ahaa ciidamo fukaday oo xagga ay tire u fukaday wax lagu qurxin hayay bay ahaayeen t b l f ee ma aynan ahayn qolyo kale saasaana dowladdaa lagu dhisay haddii aynu isdhiibi lahayn iyo haddaynaan isdhiibneen iyo haddaynu baryi lahaynba inta hadda jijiga ka jirta in ka badan kolla kama adan hesheen lianna intaa ka badan dee maba ayna efordi garayn karin bal e qowmiyadaha kale ee etoobiya ayaa waxay ku doodayaan in afartan kun oo nin oo gaashaaman oo ciidamo ahoo liyu boolisa la dhiso oo la sameeyo waxaa sababay dagaalka oo nlf waana xaqiiqa oo liyu boolis ma laha oromada iyo amxaarada iyo xataa tigreega xukunka haystaay ciidamada dowladda iyagaa xukuma laakiin wax liyu boolis la yidhahdo oo gaar ahoo gobolkooda joogaa ma jiro laakiin soomaalida waxaa loo sameeyey afartan iyo shan kun oo mechanizera oo gawaadi saaran oo qo- oo- oo- oo qabaalo wato oo si fiican loo tababaray oo budgetkooda iyo dhaqaalahooda leh oo aan hadda taariikhda ka sheekinayo oo ingiriiska intiisa badan uu bixiyey markii oo aan lafsi kale loo maarin waayey waxaa ku seegay si cilmiyaysan in loo sheegaa fiican waxbaa ina seegay etoobiya inaan wax la qabsannaa ina seegtay waa wahmiga meesha ku jira e b r d f waxay adiga ku siisay iska daayay jamhuuriyaddii soomaaliya ka baxsan weyday oo ay kala gogoynaysaa oo ay hubka siinaysaa waxaan xusuustaa hargeysa oo dagaalu ka dhacay xilligii cigaal oo isku hal baabuur oo uuraala iyo baabuur languruuser ay ka baxeen garab casee jigjiga oo la saaray rasaas ak ah iyo beg m oo xashin loo dhigay cigaal isla gaadhigii baa soo noqday oo galabtii lagu qaaday oo gaashaamo loo dhigay qoladii kale ee ee ee ee ciida gale waan taagnahay shigalla igama sheekaynayo maamulkan ka mid ahay that time jamhuuriyaddii soomaaliya saa laysugu leeyahay ilaa haddana laysugu laynaya oo laga yaabaa galmudug iyo puntland mid walba in hub loo geeyaa nimanka soomaali saa u qaybinaya jigjiga waxay siinayaan oo ay og yihiin in ay macnaha inay soomaali yihiin oo ay asal yihiin ay og yihiin ma jirto haba yaraatee bal e way ka faa'iideen oo nlf keni adayga ay la timid ee ay mabda'eedii ku taagnayd kelilkaa ka faa'iiday in baajeediya loo sameeyay ka faa'iideen in ciidamo loo sameeyay ka faa'iideen dadkaba ha lagu laayo oo ha lagu burburiyo ama ha lagu qaxiyo ma jiraan jaanis dhaafay waana sheeko khiyaali ah oo kuwa tigreegu ay u sheekeeyaan ay iska dhaadhiciyaan marar badan anigu adaa iska dhaadhicinayo ama tigreebaa kuu sheekeeyey ujeedadaydu ma aha inaan adig inaan inaan fikirkaa wax ka sheegana ma doonayo raalli ahow laakiin xaqiiqadu waxay tahay laba langooj ayaa mar walba la kala isticmaalaa bolisiga e b r d f ee ah oo n l f baa nala heshiinla waddanku waa waddankiinii wax walbaanu idin siinaynaa anigana maalin walba laygu odhanayay oo hadda laygu yidhaahdaa darajaa lagu siinayaa iyo waxbaa lagu siin lahaa marka waxa weeyaan dadka ka hadlahaya dhaqaalaha iyo derajada iyo guryaha iyo waxyaalaha noocaasa ayaa marar badan yidhaahda inaad inaad danaysatay ahayd iyo inaad shaqaysatay ahayd iyo waxbaa ku dhaafayo waxba kama jiraan boloticaly iyo si kastaba wax dhaafay oo n l f ama reer ogaadeeniya dhaafay ma jirin inta hadda jijiye ka jirta ee baajedyada ah ee ciidamada ana oo n l f dagaalkeedaaba lagu helay intooda badan